faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
hameen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu door koraan warkii habeennimo qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a dowladda itoobiya oo safaaradeeda kala baxday somalilan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk oo ka digay askaraynta carruurta yaryar galmudug oo sheegtay xubno ka tirsan al-shabaab inay ku dileen gobolka galgaduud faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa qarax ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka maaliyadda oo ka jawaabay eedayntii guddiga maaliyadda golaha shacabka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda fiinlan oo maanta la kulmay madaxda aqalka sare ee dalka madaxweyne muuse biixe oo lagu soo dhoweeyey magaalada burco wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo shir uga qayb gala dalka turkiga intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka habeennimo ee raadiyo cadaado goordhow u diyaar garooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaado arbacan ay soo galayso taariikhdan ay ku beegantaha labaatanka bisha kooiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sideedda qodobadaas oo faahfaahsan caa waxaa la diyaara xasan axmed maxamed xasan khasaaro mahadsaned sacdii maxamed cumar saacid suban bismillaahi raxmaan raxiimi habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii habeenoo intaasi ka fidsan
qaar ka mid a warbaahinta geeska afrika ayaa saacdii lasoo dhaafay qorayay in dowladda federaalk etoobiya qosladii u jooga somalilan ay u yeertay warbaahinta dalka etoobiya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in sababta loogu yeeray qosladii inay tahay isbedelka ka socda geeska afrika islamarkaana etoobiya guud ahaan ay joojisay xiriirka kala dhexeeya somalilan taasoo badelkeeda arrimaha somalilan ay kala tacaamuli doonto dowladda dhexe federaalka soomaaliya ismaaciil suldaan cabdiraxmaan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa warbaahinta wuxuu sheegay in robeera sofetan saraakiisha somalilan shalay ku wargeliyey inay u yeertay dowladiisa isagoo intaasi aan sheegin wax faahfaahsan sababta weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in dowladda etoobiya ay ka noqotay somalilan xiriirka dulmaasiyaed kadib markii hogaamiyaasha soomaaliya eriteria etoobiya ay isku raaceen ilaalinta midnimada iyo madaxbanida sababta ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in dowladda etoobiya ay ka noqotay somalilan xiriirkii dulmaasiyad ee kadib markii hogaamiyaasha soomaaliya eriteria etoobiya ay isku raaceen ilaalinta midnimada iyo madaxbadana saddexda wadal somalilan ayaa labaatanka sano ee lasoo dhaafay xiriir wanaagsan kala dhexeeya dowladda etoobiya waxaana soo maray dhowr qunsuliyood oo somalilan si gaar ah ula tacaamuli jiray isbedalka ka socda geeska afrika oo uu hormuud ka yahay ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa u muuqdaa inuu meesha ka saaray qulqulkii siyaasadeed ee dowladda etoobiya ay ku haysay soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa maanta wuxuu sheegay in xukuumadda gaar ahaan wasaaradda gaashaandhig ay xoogga saarayso ka hortagga carruurta la askareeyo wasiir amar dambe ayaa wuxuu sheegay in askarinta carruurta ay tahay dambi heer caalami ah wasaaraddunisana aysan aqbali doonin ay sharcigan la tigsan doonto cidda lagu helo inay carruurta soomaaliyeed ay askareeyaan maanta waa maalin muhiim ah maadaama ay tahay maalinta xuska carruurta adduunka waxaan rabaa in aan ka faa'iidaysto inaanan sii xoojino sharciga dowladda federaalka soomaaliya iyo midka caalamiga ah ee qaramada midooba kaga yaala askarinta carruurta ayuu yidhi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo loo yaqaan amar dambe dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeya inayse wax sidaas usi weyn aysan ka qaban askarinta carruurta balse hadda waxa u muuqdaa inay xoogga saarayaan sida arrintaasi wax looga qaban lahaa halka warkaa saaxiibil aad ka dhageysanaysan waa raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa dagaal culus ayaa ururka al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug ku dhex maray deegaanaha hoosta degmada gurceel ee gobolka galguduud kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac dagaalkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaan u dhow deegaanka golangolle ee gobolka galguduud wuxuuna ka yimid kadib markii deegaano ka tirsan gobolkaasi ay galeen rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelbuur ahna kusimaha guddoomiyaha maxamed sheekh maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen afar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana uu jiro khasaare kale oo intaasi kasii baahsan sidoo kale wuxuu hadalkaasi intaasi ku daray in dagaalka ama howlgallada ka dhanka al-shabaab ay sii wada doonaan islamarkaana uusan joogsan doonin ilaa inta ay ka saarayaan deegaanada galmudug ururka al-shabaab ugu dambeyntii wuxuu sheegay in dagaalka uu ahaa mid ay u hortagayeen al-shabaab oo doonaya inay xoolo si awood lah uga qaataan dadka ku nool tuulooyinka ka tirsan gobolka galgaduud halka warkaas aa ka dhagaysanaysaan waa raadiyo cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan mikahertisa xildhibaan daari amiin jirs oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya ayaa maanta wuxuu ka hadlay qarax maanta lagu xiray gaarigiisa xildhibaan daari amiin jirs oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay qarax uu ka badbaaday oo maanta gaarigiisa lagu xiray xildhibaankan oo qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ay wuxuu ku sheegay in qaraxaas uu ahaa mid ay ka dambeeyeen dad cadow ah islamarkaana uu ahaa mid loo soo fududeeyey sidoo kale xildhibaanka ayaa wuxuu sheegay mar walba isaga uusan ka tanasuli doonin u shaqaynta qaranka soomaaliyeed waxaa nafteeda u horay qaranka qarax iyo weerar lagu soo qaado waa waxaan usoo bareeray oo marno baqdin igu beeri mayso qaraxii lagu xiray gaariga xildhibaan daari amiin jisow ayaa ku dhaawacmay darawalka gaarigaas iyo qof la socday mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halka warkaa saaxiibil aad ka dhagaysanaysaan waraadihii cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay eedeyntii guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya dhowaan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda dhexe federaalk soomaaliya ayaa waxay isdabamarin ay ku eedeeyeen hay-adaha dowladda iyo maamulka gobolka banaadir ayagoo dalbaday in wasaaradda maaliyadda iyo gobolka banaadir laga hakiyo miisaanada maaliyadeed wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka jawaabay eedeynta ka timid guddiga maaliyadda ee golaha shacabka cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa wuxuu sheegay in lacag kasta halka ay ku baxday ay hayaan ayadoo qoraal ah islamarkaana qaarkood ay horey isu gudbiyeen wuxuu sheegay arrintaasi wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir ay u baahan tahay in laga wada tarshado wuxuuna sheegay in ayaga iyo gobolka banaadir ay si wada jir ah wada shaqeeyaan hase yeeshee guddiga qaladaadka ay tabanayaan ay baaritaan ay ku samayn doonaan isagoo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa wuxuu sheegay in wasiir bayle ina diyaar u yihiin inay baaritaan dhab ah ay ku sameeyaan si loo ogaado saxaxaashaha adeenta uga timid guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka dhexe ee dowladda federaalk soomaaliya halka warkaa saaxiibil aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo xadaacado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda finland ayaa maanta wuxuu magaalada muqdisho uu kula kulmay madaxda aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dowladda finland soomaaliya feton oo shilay soo gaaray magaalada muqdisho ayaa maanta aqalka sare kala kulmay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenadiisa gudoob ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya maladu xuseen guhaad ayaa kulanka kadib ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda aqalka sare iyo soomaaliya fetomin waxaan bogaadinaynaa inaan soo booqda aqalka sare kulan ayaan la yeelanay wuxuuna waday fariin iyo kulan uu ka wada madaxda iyo shacabka dowladda finland waxyaabaha aan ka wada hadlay waxaa ka mid ahaa xoojinta xiriirka labada dal doorka uu ku leeyahay aqalka sare iyo sida arrintaasi loosoo horumar lahaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay isla gartay in dowladda finland ay ka qayb qaato horumarinta federaalka soomaaliya iyo xalinta dabashooyinka ay qabaan dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxaas la garanay in dowladda Finland door wanaagsan ay ka qaato xalinta wada shaqaynta dhex marta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo midowda Yurub iyo dowladda Finland u taageeri lahaayeen nidaamka federaalka oo ka cusub Soomaaliya aadna ayaan ugu faraxsanahay imaanshaha wasiirka inuu fariin fiican la noqon doono ayaan rajaynayaa ayuu yiri gudooga xanka labaad ee golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya wasiir ku-xigeenka dowladda Finland Somali Fitinin ayaa shalay la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood fudaynta isku socodka kor u qaadida taageerada Finland ay siiso Soomaaliya iyo horumarinta ganacsiga iyo dardargelinta mashaariicda dowladda Finland ay ka filinayso Soomaaliya halka warkaas saaxiib aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaado FM-ta 88.5 megahertz halka dadyo caalamka ay si toos ah nagala socdaan aalada tobanta tooska live streamka madaxweyne muuse biix cabdi ayaa maanta waxaa si weyn lagu soo dhoweeyey magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi wafdi ballaaran hogaaminaya oo maalmaha safar shaqo ku jiray ayaa si baaxad leh lagu soo dhoweeyey gudaha magaalada madaxda gobolka togdheer ee burco iyo magaalooyinka dhinaca galbeed kaga teesan madaxweynaha iyo wafdigiisa oo saaka aroortii hore kasoo mabaxay magaalada berbera ayaa soo dhown aankal halleyn la kulmay shacabka ku dhaqan tulooyinka iyo magaalooyinka u dhexeeya berbera iyo burco kuwaasoona caleemo qoyan iyo calanka somalilan kusoo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa shacabweynaha ku dhaqan magaalada burco oo ay hormud u yihiin maamulka heer gobol iyo heer degmo ee xildhibaano madaxda dhaqanka qaybaheeda kala gedisan haween dhalinyaro gobolka aqoon-yahano siyaasiyiinta haldoorka gobolka togdheer ayaa soo dhoweyn baaxad lah ku qaabilay madaxweynaha iyo wafdigiisa kuwaas oo safarka dheer kaga jiray duleedka magaalada burco iyo wadooyinka halbalow ah ee magaalada dhex mara islamarkaana astaanta calanka somalilan iyo caleemo qoyan luulayay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa shacabka magaalada burco soo dhoweeyey cod lug ah ku dhex maray wuxuuna kula hadlay fagaaraha xarunta gobolka isagoo uga mahadceliyay soo dhoweyn diiran ay ku qaabileen kuna bogaadeen inay midnimadooda ay si wada jir ah usii ilaashadaan halka warkaas saaxiibil aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadaado fm-ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisa wafdi ka socda dowlad dhexe federaalka soomaaliya ayaa maanta la sheegay in shir uga qaybgalayaan wadanka turkiga sida warkan ku faahfaahinayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa waxaa magaalada istanbuul ee dalka turkiga ka furmay maantay shirka bandhiga shirkadaha ganacsiga qalabka dhismaha ee turkiga iyo carabta oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda isku xirka ganacsatada turkiga iyo carabta ee loo soo gaabiyo turab sidoo kale waxaa ka soo qayb galay laba boqol oo shirkadood oo turki ah dhinaca kale soomaaliya waxaa shirkan uga qaybgelaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo ka koobnaa ganacsato iyo injineero soomaaliyeed gudoomiyaha rugta ganacsiga ee turkiga iyo shirkadaha daneeya maalgashiga iyo ganacsiga carbeed shirkan ayaa waxaa si wada jir ah u furay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane cabdifataax maxamed ibraahim geesey iyo madaxa iskaashiga maalgashiga turkiga iyo carabta mudane cadhar subuuxi wasiir cabdifataax geesey oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay in ahmiyadda ay u leedahay soomaaliya qalabka dhismaha maadaama aana dib u dhise lagu samayn ilaa iyo burbarkii dowladii dhexe oo hadda ugu soo kabanayso qalabkana uu wax weyn ka bedeli doono dib u dhiska dalka shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah oo ay ganacsatadu kusoo bandhigi doonaan qalabka dhismaha qaybihiisa kala duwan warbixintaas u faahfaahinaya cumar axmed ibraahim cumar saxiife ayaa u dambeysay caawa warkeena habeenimo warka caawa waxaa soo saartay sacdiye maxamed cumar saciid suman cumar axmed ibraahim cumar saxiife ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinayay tan warkaan warkaxa dib u kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu